Bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh caawa waa habeen talaadaha taariikhna ay ku beegan tahay afarta bisha safar sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijri idaacadda islaamiga al andalus waxay allah fadligiisa caawira si gaar ah la yeelanaysaa waaliga wilaah saamiga hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ugu horeyntii sheikhna alwaali kusoo dhawow idaacadda islaamiga al andalus waa dhowahay walaale jazaaka allahu khayran sheekhan alwaali ugu horeyntii su-aasha kuwaad aan doonaya inuu ku weydiiye waxay tahay waxaa gacanta wilaaya islaamiga hiiraan dib ugu soo laabatay mid ka mid ah degmooyinka ugu muhiimsanaa maxaa arrinkaasi nooga sheegi kartaa bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsali allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin qaala allahu tabaaraka wa tacaala walayansuranna allahu man yansuruhu ina allaha laqawiyun casiiz ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala caawa oo ay tahay habeen talaada ah maalinkii axaddii ayay ahayd markii magaaladii qadiimka ahayd ee maxaaseed ilaahay subxaanahu wa tacaala uu cadowga gacantiisa ka bixiyey mujaahidiintana uu gacantooda ku soo celiyey waana sida aad u sheegtay degmada maxaas waxay hadda gacanta ugu jirtaa mujaahidiinta waxaana ka taagan raayatu tawxiid ilaahay cadowgiisina waa ka jabay si fool xunna waa ay u jabeenoo ilaahay baa u jabiyey subxaanahu wa tacaala dhabarka ayay jeediyeen iyo dubarrada waana guul u soo hoyatay dadka muslimiinta ah waa tahay sheekhan alwaali dib u xaraynta degmada maxaas maxay uga dhigan tahay mujaahidiinta guud ahaan gaar ahaan wilaayada hiiraan maxamuud eh, maxaas qabsashadeeda muslimiinta guud waxay ugu dhigan tahay qalbiyada ku daawoobaya waa nasrigii iyo guushii ilaahay u ballanqaaday oo ay heleen waxayna rumaysanayaan wacdiga ilaahay iyo ballankiisa inuusan marna eh, baaqanaynin waa farxad guud bay u tahay dadka muslimiinta ah gaar ahaan dadka ku nool wilaayada islaamiga hiiraan waxay u tahay farxad gooni ah waxaa gacanta ku soo noqday degmo muhiim ahayd muddo dheerna ka maqnayd gacanta dadka muslimiinta ah ilaahay cadowgiisa ay ku sugnaayeen waa magaalo laba iyo toban sano wax ka badan cadowgu gacanta ku hayeen wa khaasatan xabashada etoobiya ayaa in badan gacanta ku haysay waa magaalo sharciga lagala diriray waa magaalo dacwada iyo khayrka dadkiisi loo diiday waa magaalo marka micno weyn ku fadhida soo noqoshadeeda way ka duwan tahay xitaa degmooyinkii kale markii raayada laga siibay degmada maxaas waxay ahayd wakhti fog oo cadowga ilaahay ay soo galeen maanta marka wilaayada hiiraan waxay uga dhigan tahay dad shareecadooda u baahnaa ayay maxaasi u soo noqotay oo cawar raayatu tawxiid hoos harsanaya dad ahalkoodii ka maqnaa ayay ahalkoodii is arkeen dad guryahoodii iyo deegaankoodii ka maqnaa oo mujaahidiin ahaa oo muraabitiin ahaa ayaa caawa dhulkoodii iyo deegaankoodii ilaahay cadowga ugu saaray oo farxadda la qaybsanaya guud ahaan dadka muslimiinta ah, gaar ahaan dadka ku nool wilaayada islaamiga hiiraan qabsashada marka maxaas iyo ka bixidda cadowga ilaahay laga saaray oo ay ka jabeen waxay u tahay wilaayada islaamiga hiiraan guul u soo hoyatay nasri ilaahay uu siiyey ayna ku farxayaan sida walaalahoodba ay ula farxayaan ayay u tahay waa tahay sheekhan alwaali cadowga maxay uga dhigan tahay in laga saaray maxaas cadowga maxamuud waxay uga dhigan tahay sida annaga aan u farxayno ayay u jabeen ayaga sida annaga aan u farxayno u murgoonayaan cadowga waxay uga dhigan tahay wax weyn waxay waayeen magaalo muhiim u ahayd waxay ahayd maqar ay muddo badan ku sugnaayeen waxay ahayd meel laga abaabulayey ama ay ka soo abaabulayeen dhagaraha lagu dhibayo dadka muslimiinta ah waxay ahayd magaalo ayse siiyeen magaalo ay caburinayeen dadka muslimiinta ah ku sugnaa ee runtii waxayna ugu jabeen si aysan u jabin meelaha kale ilaahay subxaana wa tacaala dhibaato badan buu ku gaarsiiyey cadowga marka qalbijab bay u tahay waxay u tahay in ay quustaan ama ay quusteenba markii ay loo fiirsho maxaase meeshay ku taallo iyo meesha ay dhacdo iyo cadowga ilaahay sida uu u galay ama waxa ku gaaray maxaas marka cadowga waxay u tahay nagso weyn bay ku tahay ama qalbijab weyn ayay ku tahay sida annagaba ay qalbiyadeenna ugu daawoobeen ilaahay subxaanahu wa tacaala nasrigiisina uu noo siiyey ayay u jabeen ilaahay waa jibiyey subxaanahu wa tacaala waa tahay sheekhan alwaali hadda marka waa sidee xaaladda degmada maxaas oo caawa habeenkii labaad gacanta ay ku hayaan mujaahidiinta maxamuud maxaas shareecada islaamka ayay caawa hoos harsanaysaa raayatu tawxiid baa ka taagan waana goob nabadgelyo ah mujaahidiinta ayaa jooga allah subxaanahu wa tacaala baan ugu mahad celinaynaa cadowga ilaahayna waa ka quusteen waana waxaan ilahay ugu shukrinayna subxaana wa tacaala waa tahay sheekhan alwaali maleeshiyaadkii murtadiinta ee laga saaray maxaas xaggay ku sugan yihiin hadda maleesiyaadkii murtadiinta ee maxaas ka baxay maxamuud inta aan ognahay way jabeen dee waxa ku gaaray hadda cidna hadda ka sheekayn mayso dadka muslimiinta guud ahaan waa ogyihiin qaybahooda ka yimid dhinacyadaas guriceel oo ka baxsan wilaayada islaamiga hiiraan halkaasay aadeen qaar baa dhaawacyadooda iyo bakhtiyadooda duurar ka yaalliin qaybuna waxay isku shubeen meesha la yidhaahdo beled weyne wixii hadda deegaanka ku jirayna oo deegaanka u dhashayna waxaa laga yaabaa dhulkan u dhexeeya wax unbaaqiyaada inay ku jiraan dhulka u dhexeeya beledweyne iyo maxaas waa tahay marka sheekhana ugu dambeyntii maxaa fariinaha u diraysaa dadka ku dhegeysanaya marka hore horta ilahay baan u mahad celinaynaa subxaana wa tacaala fariintayda aan dadka muslimiinta u dirayo nicmada ilaahay uu noo galay oo weyn oo ay ugu dambaysay guushii ilaahay uu naga siiyey cadowgii ku sugnaa degmada maxaas waxaan dadka muslimiinta farayaa anuu nafteyda ka bilaabay ilahay inaan ku shukrino tawaaduc inaan muujinno ilaahayna aan isu dhul dhigno nabigeenna moxameda calayhi salaatu wasalaam maalinkuu ugu guul weynaaba ugu tawaaduc badnaa marna inaanu cudbina gelin marna inaan isla weynaan inaan isu qaadanno inaan nahay dad daciif ah waxa aan helnayna nasri ilaahay uu yahay nasriga laftiisana uu imtixaan yahay xamuudow waxa kaloo aan dadka faraya waxa weeye gaar ahaan dadka ku dhaqnaa degmada maxaas ama u dhashay ama ka soo jeeda waxaan leeyahay waad aragteen waadna la noolaydeen cadowga ilaahay muddo dheer baad la noolaydeen laba iyo toban sana cadowga ilaahay meeshaa ku sugnaa wiilkii maalinka raaytu tawxiid laga siibayey canugii jiray saddex sana maanta waa qaangaar qofka ku dhashay maanta qaangaar buu ku dhow yahay qofkii maalinka toban sana jiray maanta waa labaatan iyo ziyaada jir waa magaalada intaa cadowga haystay cadowga iyo wuxuu ahaa waad aragteen maantana shareecadiinni baad haysataan wiilashiinni baa idin yimid walaalihiin baa idinla jooga cidda hiilada mudan iyo cidda aan hiilada mudnayna waad kala garateen cidda ilaahay maceeda uu yahay iyo cidda ilaahay uusan garabku u ahayna waad aragteen waxaan leennahay ha dheeraato ha fogaato ilaahay subxaanahu wa tacaala addoommadiisa wanaagsan waa u hiilinayaa marna ha ku kadsoomina cadowga iyo dhagarihiisa waxaan leennahay walaalihiin mujaahidiinta ah oo idin yimid ka walaala dhigta deegaankiinna ku soo dhoweeya cadowga ilaahay naca deegaankiinni cawar raayta tawxiid baa ka taagan waxa aan dadkaas si gaara u faraya waxaa weeye dhagaraha etoobiya ha ku kadsoomina nimanka u shaqeeya caamiliinta oo etoobiya iyo dhagarahooda ha ku kadsoomina danaystayaasha aan marna ka fikiraynin wax adinka mustaqbalkiinna ah ha ku kadsoomina inaan xaqa la celin karin lana hor istaaga karin indhihiinad ku aragteen allah subxaanahu wa tacaala baana noo sheega wa ina jundana lahum alghaalibuun ilaahay subxaanahu wa tacaala xaqiisa waa adkaanayaa askariga ilaahay u dagaalamaya wuu ghaalib noqonayaa amni iyo salaami iyo idminaan baad helaysaan ilaahay haddaan dhab u rumayno oo aanan gaalnimo iyo shirki la imaan ilaahay ammaan buu na siinayaa wixii meeshaa ka jira waad ogeydeen aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum alamnu wahum muhtaduun ilaahay aan dhabhaan u rumayno ilaahay aan dariiqiisa iyo xaqiisa iyo dariiqa nabigeenna aan marno marna yaanan gaalnimo u hiilinin gaala yaanan jeclaanin dadka walaalaheena aan garab u noqonno deegaankiinni iyo dadkiinni shareecadooda ha ku hoos noolaadeen dadkaas walaalahoodan ha ka walaal dhigteen dadka aad maanta danta moodaysaan inay dan idiin hayaan waa nimanka aad maqlayseen ayagoo idin leh waxaan derbi u nahay ama daah cadowga soo jireenka ee soomaaliyeed ama dadka muslimiinta etoobiya dadkaas iyo taladooda marna ha qaadanina cali jeyte iyo dad ay la mid ah marna warkooda ha yeelina maslaxadiinna ka fikira fikira oo faraysta tashtoo isweydiiya maxaa inoo dan ah maxaa diin ahaan noo dan ah maxaa adduunye ahaan noo dan ah waxa qofka muslimka waxa dan ah qofka kaloo muslimkaana walaalkaana u dan ah waxa adiga oo muslimkuu dan ah aniga ii dan ah diinteennaan na deeqdo dalkiinnii maanta cadowga ilahay waa idinkaga saaray bacda dullin ilaahay waa idinkaga saaray dhiiggoodaa la qubay waad aragtaan bakhtigooda bannaanada yaallo ilaahay subxaanahu wa tacaala mujaahidiintu sabab ugu dhigay maanta waxaad haysataan shareeco nadiif ah oo saafi ah baad maanta haysataan khiyaaray dadkaanna aan wada dhalannayow marna yaanan cadowga ilaahay iyo khaladaadkiisa iyo akhlaaq xumadiisa yaanan u hanqaltaagina shareecadeenna aan isugu garab noqonno intaa waxaan leeyahay guud ahaan dadka ku nool deegaanka maxaaseed هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا بارك الله فيك dhegeystayaaalkaas wuxuu ahaa waaligula saamiga hiiraan shee gulida abwnabahaan oo caawa waraysi gaaray la yeelatay idaacad saamiga andalus sheekhnan waali allah subxana tacala ha ku barakeeyo jazaak allahu khayra waad masan tahay fursaddan qaaliga na siisay